والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
السلام calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa subax axada taariikhduna ay ku beegan tahay labiiyo tobanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta soddon iyo labaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool deegaano hoostaga degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay shil gaari oo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho dowladda cadowga ah ee turkiga ayaa shaacisay xilliga ay bilaabaysa shidaalka qorista dalka soomaaliya xilli dowladdaas ay boob xooggan ku haysa kheyraadka dalka soomaaliya maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa daawooyin gaarsiiyey dad ku nool deegaano hoostaga degmada jilib oo uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka kulan u dhexeeya wilaayada islaamiga ee gada iyo mid ka mida beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo gebagaboobay deegaan hoostaga degmada doolow ee wilaayadaasi
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waxaad dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta soddon iyo labaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool deegaano hoostaga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya
waxaa qaybta soddon iyo labaad muuqaalada gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha lagu soo bandhigay agabyo kala duwan oo lagu gurmaday dadka ku dhaqan mid ka mid ah tuulooyinka dhacduleedka degmada jilib dadka ay saameeyeen fatahaadaha ku dhaqan tuulada lagu magacaabo kumbareera ayaa lagu daawanayaa muuqaalkan iyagoo ka faa'iidaysanaya qaybinta dhar baco iyo lacago oo ugu talagalay guddiga maareynta fatahaadaha ee mujaahidiinta qaar ka mid a dadka waxaa la siiyey ayaa iyagoo kasoo muuqanaya filimkan kooban ka sheekeynaya gurmadka la soo gaarsiiyey maanta waxaa jooga kumbareeri jooga wilaayadana meela nooga yeerta raashina meesha noo keena raashina meela nooga sii waxaa nana sii shandarwa ba'a dhar lacagna soddon dollar yaa meesha ku qaadana wilaayada kor allah gu dhigo udug allah noo qabado wali oo bacdina dhabow hoos allah ka dhigo gaalada allah noo qabado wilaayada kor allah ka dhigo saasa ugu ducaynayna
هذا الابراهيم وهقول اسم منصور مين وهذا سوء بركه الدين خدنا انا مع التوالي انا مع الولايه يعني لك لغيه طلع انا نسيت ضرب انا نسيت جود سندوين انا نسيت بعيو بع انا نسيت لا وما حسنت الحمد لله الهي كركو قال الهي حجبيو
waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay shil gaari oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya faahfaahinta warbixintan waa kan cabdiqani maxamed khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil aad u xooggan oo maalinnimadii shalay ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada caasimadda ee muqdisho halkaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad ku dhow toban ruux ilawareedyo maxalli ah ayaa xaqiijiyey in shilka baabuur uu si gaar ah kaga dhacay meel u dhow xerada afasyooni ee magaalada muqdisho shilka ayaana yimid kadib markii gaari nooca kuwa xamuulka qaada ah uu ku dhacay gaari kale oo noociisu saarif yahay gaariga xamuulka ayaa kadib dulmaray mootobajaaj ay dad la socdeen oo jidka laamiga ah maraysay intii la xaqiijiyey waxaa shilkaasi baabuur ku dhintay ugu yaraan saddex xubnood oo u badan dadkii saarnaa mootada uu jiray gaariga xamuulka ah sida ay sheegeen goobjoogayaashu waxaa sidoo kale shilkaas ku dhaawacmay tiro intaasi ka badan gaarigan xamuulka ah ayaa shilkan khasaaraha badan dhaliyey geestay kadib markii uu fariin goostay sida ay soo wariyeen dad goobjoogayaal u ahaa dhacdadan shalay ka dhacday laamiga xeradaha afisyooni ee magaalada muqdisho dadka reer muqdisho ayaa dhacdadan ku tilmaamay mid argagax leh sawiro iyo muuqaalo goobta laga soo qaaday ayaana muujinayay boqolaal qof oo shacab ah oo gurmad u fidinaya dadka ku waxyeeloobay shilkaasi gaari iyo sidoo kale gaadiidka isku dhacay dowladda cadowga ah ee turkiga ayaa shaacisay xilliga ay bilaabaysa qorista shidaalka dalka soomaaliya xilli dowladdaas ay boob xooggan ku heysa kheyraadka dalka soomaaliya sida warbixintan oo ku faahfaahinaya nuur cali warsame abuusheyba kadib markii heshiiskan oo ay kooxda riddada fadhigeedu yahay muqdisho la gashay ankara waxaa markii ugu horreysay lagu dhawaaqay xilliga la qodi doono ceelasha wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah ee turkiga alberson bayraktar ayaa tibaaxay in sannadka labada kun shan iyo labaatanka shidaal ka qodi doonaan soomaaliya waxaa jirta meel ka mid ah xebaha soomaaliya oo aanu rajaynayno inuu ku jiro kayd shidaal waxaannu shaqada badda ka bilaabi doonnaa sannadka labada kun shan iyo labaatanka ayuu yidhi alberson mar uu waraysi siinayey telefishinka maxalliga ah ee n t v bishiina dhaaftay ee maaja ayaa waxaa murtada xasan garguurta uu heshiis la seexday turkiga kaasoo dhigayey iskaashiga amniga iyo soo saaridda saliidda dabiicigaah waxay ugu yeeraan heshiiskani waxa uu dhigayaa inaannu soo saarno khayraadka soomaaliya oo aannu u soo saarno soomaalida ujeeddadayadu waa inaan xoojino joogitaanka turkiga ee geeska afrika ee dhanka iskaashiga tamarta ayuu ku yidhi bayraktaar qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ama xa dalka turkiga oo fargelinba aan ku haya dalka soomaaliya tan iyo labada kun kow iyo tobankii ayaa horey ula wareegay dekadda muqdisho isagoo haddana qorshaynaya ka faa'iidaysiga khayraadka ceygaaga soomaaliya maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa daawooyin gaarsiiyey dad ku nool deegaano hoostaga degmada jilib oo uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cismaan axmed dhuubow iyadoo qaybkaha dadaalka loogu gurmanayo dadka la xanuunsanaya cudurka shubanbiyoodka ayuu maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa uu muddooyinkan daawo qaybin iyo baaritaano la xiriira cudurkaasi uu ka waday deegaano badan oo hoostaga degmada jilib in ka badan toban deegaan oo dadkii ku noolaa qaarkood uu soo ritay shubanbiyoodka ayaa la siiyey daawooyin iyo agabyo kale oo la xiriira caafimaadka qaar ka mid a dadkii loo sameeyey adeega caafimaad ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalos maktabkii caafimadeed ee gobolka jubbada dhexe wuxuuna la soo gaaray daaweyn oo ay ka mid yihiin faleebooyin cusbo iyo jaardi kaniinooyin iyo sharoobooyin iyagoo macnaha markaasi ujeeddadoodu ay ahayd in macnaha laga hortago dhibka jira oo loo daryeela dadka masaakiinta ah iyadoo lagu siinayo markaas si majaan ah markaa sidaas darteed maktabkaas waa ku ammaanan yahay waxa uu sameeyey amaba howsha uu qabtay annagana macnaha waxaa waaye waxaan ilaahay uga rajaynaynaa in howshoodii ilaahay uu fududeeya annagana cudurkuu naga dulqaado wilaayadana kaalmadyana mar horena kaalmoyti mar kalena kaalmoyti ilaa qaybtii daawida oo hadda ninka horeyti daawo oo lacag lanaska qaadayno meelaynana ninka kooy oo daawidina ninka sii ceelashana nin nadiifay waayogelinta caafimaadka maynana dhehay qashanka xalay kiinjira een cudurkan hega kiinjira qashanka iska nadiifiya iska dheeraya waayogelin annaka masiinka hedab sheegadooyn inaan lacag siinka halno inaan magac siinka samaysano masiinka hedab sheegadooyno ilaahayba ka ajar weydiisadooyna ilaahay ka ajar weydiisadooyn isan caafimaadkan una caafimaadkaynu way isan hanuunkan una hanuunkaynu way wilaayada saasana dhatay kaalma hoog latana nimihiywna siidi sida ii niinsa kaalmoyti ilaahay in kaalmoyo annakana dad oo hasaan sheegadaawo ilaahay allah noo dhigo een wilaayada ti aakara iyo ti anduunyaba niinka gargaartay ceelasha daaweyn oo ceelasha lagu shubaana siiyeen maasha allah alxamdulilah eesha waa noo ficnaadeen shubankii siduu kadibna shubankii sow noo haayeen waa ka bogsanay daaweyn maasha aan ku bogsana waa noo keeneen waxna lacagoo nalagu qaadan ma jirto alxamdulilah alxamdulilah ilaadaa ka macsan mas-uuliyiinta caafimaadka gobolka oo aan ku booqday xaruntooda shaqo ayaa xilligaasi waxaa laga dareemayay mashquul la xiriira daawo gaarsiinta deegaanada laga soo calaamadeeyey shubanbiyoodka ugu dambeyntiina kulan u dhexeeya wilaayada islaamiga ee gado iyo mid ka mida beelaha dega wilaayadaas ayaa kusoo gebagaboobay deegaan hoostaga degmada doolow ee wilaayadaas waa kan casaam carafaat kulan ballaaran oo u dhexeeya wilaayada islaamiga hegada iyo beesha reer raxmed oo ka tirsan beelweynta side ayaa ka dhacay deegaanka geedweyne hoostaga degmada doolow ee wilaayadaas kulankaas oo looga araysanaya la dagaalanka gaalada iyo murtadiinta iyo garab istaagga mujaahidiinta waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimoudiin ugaasyo nabadoonno iyo waxgarad ugu horeyn waxaa halkaasi kelmad tawciyaa ka jeediyey sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey oo ka mid a culimmada islaamka maanta waxaad ogsoontii waxa weye waxaa la rabaa ummadda diinteeda in la masaxo dalkeedii in la qaato jiritaankeeda in la baabiyo war haddaan iska hoganno waxa weeye aan qaylinin oon dhawaaqin war ummaddu xaggee aadi sooma baabees ummaddaas maanta qadiyadda jirta culammadu kama aamusi karaan waxgarad kama aamusi karaan dhallinyarada kama aamusi karaan waa in qadiyadda maanta jirta aan ka wada ummaddu hadday leedahay mabaadi mabaadi diineed mabaadi tawxiid mabaadi caqiid mabda islaam ummaddu hadday mabaadi leedahay lama qabsan karo waxaan ku badbaadi karan adduun iyo aakharana waa un diin
nabadoonka beesha reer axmed nabadoon xaashi cabdulaahi carays ayaa isagana ka hadlay kulanka diintan ilaahay baa noo soo dejiyey waqti horaa naloo soo dejiyey waqti aan dhoweyn oo taariikhdeeda qof walba uu garan karo ama maaragta uu qalbigiisa iyo sheekadeeda uu la socdo oo nala soo dejiyey intaasoo ummad ahana soo gaarsiisay intaasoo culamo ahana soo gaarsiisay nabiyada baana soo gaarsiiyey meesha hadda markasi waa la joogaa ayadu marka ma nusqaamiso inay nusqaamso wax laga yaabo ma aha annaga unbaa ka nusqaami kara oo ka baalin karna ma ogin haddaan siduu ilaahay noogu keenay ama noogu soo dejiyey ama naloogu sheegay ama ay tahay aan u qadranana asalba adduunya wax dhiba naguma gaarisa aakhirana naguma gaarahay ilaahay baa ballan qaaday inaynan nagu gaarin haddaan si dhab sidoo kale gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal ayaa beesha ugu baaqay inay garab istaagaan mujaahidiinta lana dagaalamaan gaalada iyo murtadiinta waxaad ogaataan way burburtay gaalo sideedaba way burburtay raas gaaboon iyo raas casayr intaas maanta mujaahidiin baa maamulayso raayada tawxiidkana waa ka taaganta meel kasta saanay maanta oga muxaadaraynaysaa ama maaragtay xabadda oga wada marka gaala way jabta way baaba'day waxaad ugeydeen oo ama doolow ka soo baxay askari soomaaliyeed wixii siyeelow ka soo baxay wixii halkaa ka soo baxay xaggee aadan wax yaga xagee ku dambeeya dhammaan waa baaba'een wax yaroo fara ku kii midka noolla maanta xurma naba noolo kan dhintayna meeshu u arooray waad fahmi kartaan hal qof oo maanta dhihi karo hebel xaggee ku dhintay asagoo etoobiyaan hor socoduu dhintay allah u naxariisto qofku dhahan saa ku cadaab tagahay meesha ma'aalka u ana waad garanaysaa ugu dambeyntii waxaa madasha kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaaranna kala duwan waxaan rabnaa marka beesha in waxa weeyaan kaalinta ay jihaad ku lahaayeen hadday hoo tahay oo garab istaaga oo naf iyo maal ah iyo hadday gacan tahay intaba insha allahu tacaala beesha waa u daarmayna hadduu ilahay raalli ka noqdo wiilasheenna dhallinyarada halganka iyo waxaa weeyaan iyo maanta fahmine garab aan siina ayaga aan sii dhaqaajina insha allah diin iyo dal iyo dad kalama haraan yacni diin waa waxay la ilaalinayay dal waa wixii wax lagu ilaalinayay dad waa wixii wax ilaalinayay xagee kula araan marka dalka ilaahay ninkii uu makanisiiyey muslima shareecada inuu ku maamulo rabaa uma ogola dawaaqiid waa diid anaga waa diidnay daaqood ma ogolin waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala jihaadka inaad garab istaagtaan inaad hubkeena qaadataan inaad cizi iyo sharaf raadisataan inaad deegaankeena xoraysataan annagana miciinana insha allah kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada gargaarka ee wilaayada ay la yeelanayso beelaha dega wilaayada kaasoo looga arinsanayo masiirka jihaadka iyo la dagaalanka gaalada aad buu u mahadsan yahay casaam warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu